kaatanna ah waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka caweyska washington iyo sahar ciidanuur
kuna soo dhowaada barnaamijkeenna caweyska washington oo caawa aan idiinku hayo qodobo ay ka mid yihiin adeegto oo cawda loo jaray waxaa kale oo aad maqli doontaan qaybtii saddexaad ee waraysigii fanaanka cabdijabaar al khaliiji waa caawa iyo caweyska aynu ku bilowna ee intiina sida gaarkaa ula socota sheekada taxanaha ah ee adeegto amaba intiina haatan nagu soo biirtay waxay toddobaadkii hore inoo joogtay cabdi iyo xaaskiisii oo u showray kuna heshiiyey in maryan bacdeeda dibadda loo dhigo iyaguna ay ka raystaan soo horjoogsigeeda go'aankaasi isaga ah waxaa caawa fulinaysa haweenaydii reerka lahayd aan idinku wareejiyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo sheekadaasi inoo haya
maryan waa inay hadda guriga ii dhaaftaa anigu meeshaan adeegta ka heli lahaa anigay i jirtaay oo hadda ma waxaad leedahay aan saldhiggeeda maantaba u laabno cabdi baa yidhi sidee baad u hadlaysaa sow adigii talada iga adeejiyey maxaad haddana iiga daba hadlaysaa xaadsan oo markaas balaayo iska dhigaysaa tidhi cabdi sidii isagoo maxkamadi ku xukumtay inuu hadalkeeda yeelo ilaan danbaaba yeelsiinaysaa buu yidhi waa yahay waan yeelay taladaada midda kale miyaanay ku habboonayn inaan lacag siinno oo ugu yaraan balsi un u nabadgeliyeyno waa inaan ogaanaa inay xaq inagu leedahay imise sanay inoo shaqaynaysay iyadoo weliba dulmanaydoo aynan siday u shaqaynaysay wax u siin jirin balse haddaad adigu ku talisay taladaada lama jebin karee wax farsameeyo anigu waan ka dhuumanayaaye sidaad wax yeeli karaysid yaal caadsan aragtay inay gacanta ku hayso cabdi intay isi sii balaayeysay bay tidhi waa sidaas adigu koldhowba iridda ka sii bood anna runtaan u sheegayaa iyo inay guriga ii dhaafto cabbaar cabdi markuu jiifayna si dhuumasho ah buu u baxay dhabbuhu laba ka sii dhigay maryan waxba may ogeyn sida loo qiyaamaynayana wariya wacaal toona uma ihayne salligii baas bay dul rafanaysay iyadoo calooshu diingaaxa dhigtay jiifka meeshana qaban la'ayd ilaa waa salli shamiito yaalo aan wax saarani jirin ma dhacday ahayd ayaamihii dambe uurku ku soo saa'iday inay dhinaca dhulka dhigto oo qaabkay u samaysnayd baan aqbalayn jiifka meesha ama goobtay guriga ka degganayd xaadsan mar alla markay hubsatay in cabdi baxay meelahana ka dheeraaday baa ilaan awalba suulkay ku taagneydee soo baxday oo maryan oo sideedii ah intay u timid indhahana ka soo gashay waxay tidhi naa imaqal aadna dhig ugu yeelo oo yuu ku dhaafin hadalkan ku leeyahay maanta saacaddan la joogaa kuugu dambaysa joogista gurigani waa inaad xamaantaada ka urursataa dhaqsoo ka kac fadhiga sidaasaan dhuunta kaaga jirayaa kuuna daba taagnaanayaa ilaa aan kaa saaro cagahaagana aan dibadda ku ogaanayo si aan ceebtaada iridda uga soo xirto mar uun maryan baa gabal cusubi u dumay dhowr ama cutubyo cirro ah ayaa isku mar isla goobtii uga soo yaacay way caddaatay oo haddana guduudatay si allah si ay waxyeeshay garan weysay kicid iyo kabixid baa laga sugayee intay sii baraaqsatay bay dhafoorada qabsatay iyadoo wax hadal ahayna ka iman la'aa xaadsan goofareeggii iyo xaarxaaristeedii hadba dhan bay iska taagaysay wayna dhurmaysay haddaad sugi lahayd allaqabaygii beenta kuu sheegayna isna dhoof oo waddankaba ka teg isagoo sidaadoo kale ceeb la salaglaynaya isba dhoofiya adna dhoof oo isaga dheerow meeshan aad ku ceebaysan tahaye lagaa yaqaan xaadsan waa caddaan waxay sidaa ugu hadlaysay waxay doonaysay inay maryan inta dirto weliba dhoofiso ay dhulkan ama magaaladan ka dheeraato waa dirodiriya maag maryan oo siday u kici jirtay u kacaysabaa tidhi casar weeye galbeed waa habeen cirifkii gudcur soo cawanayo anna aan cokonaaday oo cudurlaabta i jiifo ciirsina aanan lahayn cid i qaadana daada markii aan cudanaa ama aan cartamayey cawadayda ladnaa idinkaa i curyaanshay i cunay oon iga reebin caddogaag lagu tuuro waa anigaan catirtaas ah markaan caabuq noqdee xooggaygii aad catirisay miyaad caasigarowday ood ciyaar iyo dheel tiri cadan ka dhoof ohay ciil badanah naftani ciirsila ah dhibaata ii cudana ma mataantay cadbaa meeshaan cirsa idhaahdo maxay iigu cidaa maanaa cudur booga iyo caynxun layga abuuray ma cidaan dabar gooyey oo lay cadaabahayaa cawday oo cudud waayey naftani ma iska carrawdo dhiiggu muu iska caaco wadnahan cartamaaya shaqada muu ka caroodo iska diida culayska anna aan ciri beelo aakhiro ciirsi u doonto maryan iyadoo weli wadda geeraarkaa baa xaadsan inta u adkaysan weysay tiri naa haddaad gabyaa tahay raadiyaha la tagaaye iga dhaqsoo xaashiyahaaga meesha ka ururso dhaqsoo ila dhaafaataa dhugta maryan oo quustii ugu weyneed taagan meel ay cawo alla u irkatana la baa iyadoo boorso jeexjeexanoo waa hore inta la nacay iyada waxtar looga dhigay jiidaysa dibadda uga baxday gurigii ilmada ka daadanaysay siday u tallaabsanaysay murugada niyadjabka iyo leeleelka ka muuqday iyaday wax kale ahaayeen bay hortaa bannaan isaga socotay may garanin meelay abbaarto magaalo weyntii bay hadba dhan u qaaday magaaladu waa baabuur dad iyo buuq badnayd cabbaar markay iska meehanaabaysay bay daashay oo ileen waa xaamile awoodi weyday socodkii micnaha daraaye ay hadba dhan u tallaaba joogsanaysay derbi cidlo ah bay salka saaratay boorsadii oo meel agteedaha kala taal waxa ku jiroo dhanna loo wada jeedo ileen ma xirroo way dildilaacsaneede bay dhegta haysatay hadba baabuur dhalaalaya gabdho isjalqinaya adduunyo wada birqaysa baa agaheeda xawaareynaysay sheedda unbay ka eeganaysay iyadoo noloshaba quus ka joogto aan uba jeedin dhaldhalaalka iyada ka daxalaystay markaas waa casirliiq qorraxdu cirifka sii gelinaysay meel ay wax ka qabato amay ka abbaartana may garanayn waxaa aad yaab u lahaa maryan soo baxdaye meeshay u soo baxday xaggee bayse joogtaa mar dambe bay xasuusatay inantay horay isu jiireene sagal la oran jiray waxay hadba dhan u luudaba maqrib dumay noqotay dhibaatada ugu weyne haysatay waxay ahayd waa iyadoo ku dhicilaa inay istusto dhowr adeegto ahoo isyaqaaneen meel baastay ka shaqayn jirtayna daris la ahaa iyada geeri waxaa la noqotay qofku yaqaana ha ku arko adigoo ilmo aan sharciyaysnayn la meermeeraya oo meelaad fooda geliso adduunyada kala waxay aad u jeclaatay inay iska dhimato may aqoon waxa isdilista la yidhaahdee way isdili lahayd haddayba in yaroo fikrada ka haysato
waa hagaag dhegaystayaal toddobaadka dambe ayaynu halkaasi kasii ambaqaadi oo aynu ogaan maryan meesha ay jaan iyo cidhib dhigto haatanse waa qaybtii halabuurka iyo heesaha waana qaybtii saddexaad ee waraysigii aan dhowaanta la yeeshay fanaanka caanka cabdijabbaar alkhaliiji cabdijabbaar qaybteenna toddobaadkan haddii aynu ku bilowno hees waxaa jirtaa hees la yidhaahdo dhudi heestaasi dhudi yaa hal abuuray dhudi waxaa sameyn inaan saaxiib noo isna fanaan ahaan jiray walaakiin fanaan sii ahaa walaaladiiba waa wada fanaaniin waxaa cabdi cabdirashiid alxamari oo kale markaas waqti fuad alxamari oo fanaaniinta waa beri ahaa ninkan isna waa fanaan kale oo cabdinaasir baa la dhaha cabdinaasir alxamari ayaa sameeya dhudi heeskan cabdirasaaq xanad ayaa muusigana tumay
لندفتر عشق كما دايو لندفتر عشق كما دايو صدا دركسية كما دوفتي دركسية كما دوفتي لندفتر عشق كما دايو لندفتر عشق كما دايو صدا دركسية كما دوفتي
bal iga waran marka aad doonaysa inaad shaqadaada caadiga ah iyo fankaba aad fasax ka qaadato maxaad xiisaysaa ma heesahaad jeceshahay ma kubadaad daawataa ma dabaashaad jeceshahay ma orodkaad jeceshahay markaan doonaya inaan fasax ka qaato dee wax inta aad sheegtaba de marka haddaan sheega qaar baa dee qaar baa xanaaqaya nimankaan isku daadahayn haye oranay odaygu weli waad haystaa kowdhe inta badan shaqaalaan ahay dhowr shaqoo kala jaajaadaan qabtaa aan muusikadu ii dheertay muusikadu aniga waa ii bar time dhalinyarada haddii koraya dee waxa aanu ka shaqeynaynaa shaqooyinkayga caadiga ama magaalada nasada dhowr iyo labaatan ka sano aan ku sheegay baan deganahay waxay intaa ka baxsan waxa weeye nin family man baan ahay number one xaasi caruur kule wadanka maasha allah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin shan ciyaala ku haysta afar gabdhood iyo wiil ku haya iyo hooyadood waxay intaa ka baxsan waxa weeyaan waxaan baan iska cayaarna de ama kubad yara ama dabaal yar haddii meelaha markaan xafladaha leena hodhalada ku jira dabaasheeda iyo kubadayada iyo tvyadan iska daawano iyo waxaa de erayada yar aan curcurino ama maxalxanada aan samayno waxay dhalinyarada faneeya noo imaado u baahan ama laxnin loo sameeyo ama muusig loo sameeyo aan ka caawino iyaga laftigooda intaas waa shaqada labadii baa lasbarbar wadaa diintana lagama marnaa socde waana shantada waqtila tukataa waa aasaaskii iyo waa bayskii waa runtaa cabdi jabaar waalid marka aad tahay dabcan caruur dhalinyaro ah ay ku joogaan way ka adag tahay sidii marka loo eego dadkii hore ee soomaalidu siday usoo koreen aad iyo aad bal hadda shaqadan iyo waalidnimada iyo fankii se isku wada qabtaan waxa weeyaan waxa weeyaan waxa weeyaan horta beri anugu intaas intaa aan fan kusoo jiray horta wuxuuna ku kala soconaada fan iyo guri waxa la yidhaha waana kala soconaada horta number one waa ko anuu nin walba dee fanaana ama dee noloshiisa kule ka talimaa laakiin aniga dee naseexadayda ama taasumaan odhan laha gurigaaga iyo fankaaga inay ku kala saaraadaan horta waa taha anuu intaan fanaankaa weligay gurigayga kaman laguma tumin derbugadna laguma tumin marka banaankana waxaad u daynaysay fanka weligayba guriga marka timaadana derbugadda caynka u egtay maday aragba kabanna weligood ma aragna wuxuu eegyahayba waa tahay waxay t v ka daawadeen lama sheegin ha waxaaga barodooyinkaaga iyo fankaaga waa inuu dabadda gurigaaga ka ahaada
siday u arkaan carruurtaada markay heesaha aabahood dhegeystaan o berigii dalxiis soo baxday dalxiis baan yimid albamkaas markuu aada usoo baxay de ayaa ayaa badanaada ciyaalka yareer baan ugu talagalay oo waa kun heesaa hidda iyo dhaqankan u badiyay anugu nin hidda iyo dhaqanka aada u jecel oo ku dheer ku dheerna waan waan waan jeclay inaan hadda jira heesaa hidda iyo dhaqanka badsado sababtaan u badinayna wax kale ma because hadda waddanka haddaad joogto wax kalaad qaadaysaa oo jecellada ama waxyaabaha laisku daadinayaad qaadaysaa laakiin halkan waxaa jooga dee kuwa aan garanayn ba waxay halkan kasoo bilaabantayba marka waxa wey qofka basekiisa hoose haddaanad kasoo dhisin oo cayaar soomaalidii iyo cayaarihii iyo wixii aanad barin ilmihii iminka aniga farxadda aan ka heli jiray waxay baa waaga dalxiis soo baxay dee alamde alamgari iyagii baan arko ku cayaaraya ilaahigii cayaaraya tii dheereed cayaaraya dhaantadii cayaaraya hadda eeg wixii waa waa dhaqankii oo aad gelisay si kale u gelisay Aad iyo intii oo aad u muusikayso music u saartay runtiina aad ba uga helano heesahaas de anuu isma lahayn aad bay u dhegeysanayaan berigii dambe waana kasoo goynayba heesiya wasaranka dhegeysan jireenba oo waxay u batameen casiladaha aroosada saartaan ku cayaaraan marka farxad bay ku gelinaysaa oo de markaad kuwa dhasha baad ka arkaysaa bada iska daa kuwii dabado waxay tahay ilmo yaroo caruuro siddeed jir ama lix jira oo heestaadii qaadi ku dhaanteen ama aalamda qaadaya ama bustaanka dhexdiisa
markaa waxaad leedahay fariintan sidaan ugu talagalay bay u gaadhay ha absolutely absolutely way gaaraysaa de waxa weeyaan ilmahan dee cidla lagamanti karo marka waa inaan hees yaro khafiif usma garanayo ila dhakhtar caasha kaama dhayo kale iyo ah, soo socosaynaba iyo waxa yara khafiif oo qaban karayo waana isaga siiya waa waatii cabdi jabbaar gabagabada ayaynu ku dhowaan doonaa barnaamijkeenan caweyska washington bal waxaan jeclaan lahaa inaan heestan ee, waxaad wada qaadaysaa ee, adiga iyo waxa wada qaada nimco yaasiin caraale ee, heesta waxaa la idhahdaa guul alle sidaan filayo magaceeda dhabta adaan noo sheegi heesahan aadka u jecelay anigii dhegeystayaashuba ayay ka mid tahay bal heestaasi siday ku timi heeskaas waxaa ku timi waxaa sameeyey fanaankan kuu sheegayo cabdinasr alixamari baa sameeyey ayaa sameeyey muusikadiyo bahalkan aana u sameeyey nimca yaasiinna baa waagii dhawataan ingiriiska qabtay waxaan tuqay iyada iyo hees jamiilo la yidhaahdo hees kala farxiya la yidhaahdo guul alle heeska adiga ay ahayd waxaa se badan caynkaasaan kusoo duubay ingiriiska marka heesta ninkaasaa sameeyey dhaxankii bahalayana anaa ugu sameeyey mu- muusikada meesha fanaanda weyn nimca yaasiinna way la qaadisay waa tahay aan wada dhegeysana heestaas wax yar waay
Yeah. Cashbigan geyigayigiyan oga godoomay Cashbigan guurahaa been beera furgudayay Cashbigan gaawihii cunay boro firmaani Oo mulaha ilaahay ku gargaaray Inuu caawa la kamyahay soo ma gargo
salaan markaa kaleba nimcana ee, waa guulale guulale gacali bixi guura le gobay ahaanatay ya salaam gabaatigeedina qaadatay wixiiba qaadatay maxay rabtaa
Thank you
baad u mahadsantahay cabdijabaar xaaji cali alkhaliiji waan kaaga mahad celinaynaa wakhtigaaga qiimaha badan ayaad nala qaadatay idinkuna aad iyo aad baan idinku mahad celinaya dee anytime albaabkaygu waa idiin furan yahay soo dhawaada ummadda soomaaliyeed meela joogaana waxaan leeyahay jiro jooga guul barwaaq iyo nabad iyo caano insha allahu tacaala waa tahay dhegaystayaal guud ahaanba barnaamijka caweyska washington waxaan idinku dhaafayaa heestan haatan soo socota oo uu cabdijabaar aroosyada ugu talagalay oo aan leeyahay intiina arooska ah ee maanta barnaamijka hambaliyada iyo heesaha v o a looga hambaliyeeyey nagula caweeya idina
idilabagayano gacaliyo xigtaha isugeeye caashaqo garashiyo aqoon dheer unta loogu xidhay meel garashiyo aqoon dheer gunta loogu dhigay meel hadda kaasigi noqon kartareerka naqi jiray gelagama waayaan adnagiisa midigiyo adna gaaridii duma gacankiisa midigiyo adna gaaridii duma waa kuul arooskani iyo guri barwaqa miday labagayano gacal iyo xigtaha isugeeye caashaqo miday labagayano gacal iyo xigtaha isugeeye caashaqo garashiyo aqoon dheer gunta loogu dhigay meel garashiyo aqoon dheer gunta loogu dhigay meel hadna kaasigii noqon kartariirka naqi jiray gelagama waayaan gacantiisa midigiyo adna garidii dumaan